bulshada xajagada madaxweynehe xisbi siyaaseedka mucaaradka iyo cide mudane jamaal cali xuseen oo maanta qaar ka mida warfidyaenada ka howlgala magaalada hargeysa kula hadlaya xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay isla magaalada hargeysa ayaa waxa uu kaga hadlay doorka xisbiga mucaaradka iyo cid uu ku leeyahay shirka wadahadalada ah ee u dhexeeya somalilan iyo dowlada federaalk ee dalka soomaaliya isagoo sheegay in xukuumadda somalilan guud ahaan bay isku soo koobtay shirkaasi qaran jamaal cali xuseen musharax xajagada madaxweynehe xisbi siyaaseed mucaaridka yucid waxa uu ku tilmaamay shirkaasi in xaba yaraatee xukuumaddu aanay jaanis u siinin xisbiyada mucaaradka ee somalilan uu ka mid yahay xisbigooda ucid sidii ay uga dhiiban lahaayeen fikirkooda ku aadan shirkaasi isagoo dhanka kalena xukuumadda ugu baaqay in ay xisbiyada mucaaradka ee somalilan iyo bulshada somalilanba usoo bandhigto shirkaas iyo weliba ajendayaasha gogol xaadhka u ah jamaal cali xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxuu yidhi setada
runtii oo qaranka somalilan la saameynaya arrimaha ixtiraaska arrimaha wadahadalada soomaaliya waa arrimaha national issue dadkuna shaki fara badan ayaa galay ilaa intii wadahadaladan ay bilaabeen soo iyo sida loo wado sababtaa wadahadalaa la tagaa dowladdu warbixin fiican kama bixiso markay yimaadeenna waxay yidhahdaan wax walba way noo wanaagsan yihiin meel wanaagsan baanu ka gaarin arrimahan waa arrimo xaasaasiya weyaan oo taabanaya qadiyadda somalilan iyo geed socodkii aan ku raadsan inaan ictiraaf dalka u keeno waxaa loo baahan yahay arrimaha noocaas oo kale ah in tala fara badan laga sameeyo soomaalida waxay ku maamahdaa ya wixii la wixii wixii la qariyo qurun baa ku jira runtii ma wanaagsana in wax la qariyo maanta annago xisbiga mucaaradka xisbi qarana war aanu ka hayno arrintaasi ma jirto xogteedii ma hayno wadahadalaasi inay soconayaan aan soconin ma hayno waa nigi ogeyn markii ugu dambeysay in dowladii soomaaliya wasiir dowlaheedii si official waraaga ugu daray international community-ga oo yidhi waanu ka baxaynaa wadahadaladii soomaaliya iyo weliba xeer la doonayay in balaha baarlamaanka ee soomaaliya la dhigo oo la doonayay in wadahadaladaasi lagu mamnuuco intaasaa ugu dambeysay imika haddana war kale soo tumaya waxaad moodaa wixii oo dhan inay fooda iskula jiraan mugdi fara badanna uu ku jiro hanaanka aan u doonayno inaan dalka ixtiraamka ku raadino anigu anigii mar hore idhi mar kalena waan ku celinaya waxaad moodaa inaynan hanaankeedii haysan aynu dalka ictiraaf ugu raadinay ereyga ictiraaf iyo strategy ictiraaf lagu raadiyo iyo sida loo socdo toona midna kama hayno dowladda somalilan midna kalamay tashan xisbiyada qaranka iyadaa hogaankii haysa anagu waan kula talana lakin shicibka waxaan u sheegaynaa anagu wax allaaliy waxaanu ka ognahay ma jirto sidaa idinkuna u sheekisantihiin baan anaguna u sheekisanahay waxaana lagala socodsiiyey haba yaraatee ma jirto arrimaha noona noocoo kale national issuega ah ee xasaasiga ah inta badan waxay ku haboon yihiin in ay dowladdu weliba madaxweynaha iyo iyo iyo hoggaanka sare ee dalku in ay isugu yeedhaan dadka waaweyn ee xisbiyada qaranka ah iyo golayaasha qaranka guurtida iyo baarlamaankaba oo arrimahaasi ay dhahdaan arrimahaasaan u soconnaa balshir dhan oo laleeyahy britolaa la baxaya oo maalinta ka horeysa uun bal soo baxaya oo weliba ajandihiisii cidda tegaysa waxa laga wada hadlayo midna aan waxba laga ogeyn bal idinku ka warraba waxa weeyaan waxyaalahaasi waa waxyaala runtii dadka shaki faramadan ku abuuraya sidaan idhana xukuumadda waxa laga doonayaa inay ummadda u sheegto bal halka ay u maraysa ictiraafkii ictiraafka warkiisi kama hayno ya arrimo shirkadeed arrimo ganacsi iyo shirkad baa inoo timid iyo iminka shirkadihii laftirkoodii general energy lahaa wuu soo noqonaya ma hayno marka waxaad moodaa in dadkii loo sheegayo mar walba waxyaalaha xaqiiqa ka fog oo mar walba la odhanayo diyaaradda ethiopian airlines way soo noqotay garoonkii waa u fiican yahay meeday diyaaradii bointkii ay weyneyd ma joogto weli waxaa wada waxaa waxaa dalka ka duula magaalada hargeysa diyaaradii yareyd ee fokarta ahayd ee two thousand threegii oo daahir yaala keena ayaa ka buusa sidoo kalena musharaxa jegada madaxweynehe xisbiga mucaaradka yucid mudane jamaal cali xuseen waxuu wax laga xumaada ku tilmaamay weerarka ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano r r yudu ay ku weerareen aqalka uu ka deganaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer badhasa ku-xigeenkii hore ee gobolkaasi togdheer mudane guuleed daahir samatar oo ciidamada ammaanku xabsiga u taxaabeen anuu fariin cad u diray xukuumadda somalilan war maxaa u diiday ciidamada araabiyada ama ciidamada kale ee somalilan marka qof la qabanayo ilan dadkani maha argagixiso dadkani may diidin sharcigii in baarlamaanka waxaan ujeedaa maxkamadda in intay tagaan waran ka soo qaataan oo gurigiisa ugu tagaan oo la yidhahdo maxkamadda waa lagu doonaya oo waa lagu xidhaya haddii la xelayo qofka war maxaa sharcigii dadkii u diiday war saqdan dhexe laisu soo dhacaya siyaad baraxta xilligiisi way ku yareen dalka oo maanaan arki jirin qof mas-uula oo saq dhexe loo soo dhaco iyo dadka shicibkii caadiga ahaaba war waxyaala aynu ka soo baxnay oo dalka dhibaato u keenay oo dadka argagixiso ku ridaya war ha laga daayo